halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu markaa ay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo muwjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sarreyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxin sifaxaaga kutubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifaxaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii ahdigii hore iyo kuwa ahdiga cusub waxaan horay idinku sii wadi doonnaa warqaddii rasuul yacquub oo ahaa sayid ciise masiix walaalkiisa xagga hooyo wuxuu rasuulku diiradda saarayaa arrimo door ah oo welibana muhiim ah rasuul yacquub wuxuu si tafatiran uga hadlay khatarta ama waxyeellada carabku uu u leeyahay qofka iyo sida uu u burburiyo aadamiga waxaana lagu masaalay liisaanka bini'aadanka sida dabka duurka iyo jahannamada dabka ah wuxuuna laastaa qofka mar haddii qofku uu hadalka ka soo baxo waa kan cadowtinimada lehe wuxuu baabi'inayaa qofkaas isaga ah rasuulka oo arrinkaasi ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda lixaad sida tan carabkuna waa dab waana dunida xaqdarrada carabku wuxuu ku dhex jiraa xubnaheenna waana kan wasaqeeya jidhka oo dhan oo ololiya orodka abuurista oo jahannamadu isagay ololisaa markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal cutubka afraad aayadda lixaad markaasoo rasuulku uu lahaa laakiin isagu wuxuu bixiyaa nimco badan oo badan haddaba qorniinku wuxuu leeyahay ilaah waa hor joogsadaa kuwa kibra laakiin kuwa is-hoosaysiiya ayuu nimco siiyaa haddaba dadka qaarkiibaa ka shakiya waxtarka nimcadii ilaah ay leedahay waxaanse kuu sheegayaa dhegaystow dawooyinka dunida oo dhan dadka uma daweyn karaan sida nimcadii ilaah ay wax u dawayso marka waxaan saaxiib kuu sheegayaa inay ahmiyad ballaaran tahay inaad nimcadii ilaah ku dhegtaan oo aydnaan sii dayn yaanay noqon sida nin gal xareed ah ag jooga haddana oon ama haraad u dhintay nimcadu way ku hortaal waana adiga qofka laga doonayo inuu ka haqabeelo maxaa wacay ilaah wuxuu leeyahay nimco aad iyo aad u sarraysa oo u fara badan waxaa rasuul yacquub uu leeyahay ilaah waa hor joogsadaa kuwa kibra laakiin kuwa is-hoosaysiiya ayuu nimco siiyaa haddii aad tahay qof kibir badan wax waliba oo aad samayso ilaah waa ka soo horjeedaa waase haddii qab iyo kibir ku samaysay waxaana nimcada lagu helaa is-hoosaysiin laakiin laguma helo kibir iyo isqaadqaad haddaan caawa meeriska cutubka afaraad idiin bilaabo ayaa waxaa habboon inaad la soo kala baxdaan aayadda toddobaad ee isla warqaddii rasuul yacquub waa baalka afar boqol iyo labo waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan haddaba ilaah ka dambeeya laakiin ibliiska horjoogsada wuu idinka carari doonaaye markii aad u timaado dhakhtar waa inaad isku dhiibto waa in dawooyinka uu kuu soo qoro sida uu kuu yidhaahdo u qaado waa inaad u qaadato oo markii hadalkiisa aad yeesho ayaad isaga guud ahaan hoos imaanaysaa garan maysid haddaba dhegaystow in dawooyinku sun ay yihiin iyo in kale hase yeeshee waxaad ogaanaysaa in dawooyinku ay jidhkaaga caawiyayaan wakhti kadib waxaana caawimaadda aad helaysaa markii aad isdhiibto marka ay sidaasi tahay waa inaad isku dhiibto ilaah rasuul yacquub oo tala siinaya masiixiyiinta ayaa wuxuu leeyahay laakiin ibliiska horjoogsada wuu idinka carari doonaaye waxaa markaasi laga yaabaa inaad isweydiiso sidee baan u horjoogsan karaa kaligay ibliiska rasuul yacquub ficil buu ka dhigayaa xaalka wuxuu inoo sheegay inaan nimco u baahannahay iyo in ilaah nimcada uu siiyo kuwa is-hoosaysiiya marka dhanka kale laga eego waxaa iska cad in adiga keligaa aadan ka hortegi karin ibliiska oo kulama dagaalami kartid xooggaaga aniga iyo adiga waxaa inagu hareeraysan waxyaabo shar ah waxaana mar waliba qofka masiixiga ah dhibaato ku haya duufsasho hase yeeshee ilaah wuxuu ina siinayaa nimcadiisa inta aynu u baahannahay oo markii uu ina siiyo wax dhammaad leh noqon mayso waana aaladda aynu ibliiska isaga difaaci karayno waxaana ilaah uu inagu leeyahay waa inaynu xagsanno nimcada haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka afaraad ayaannu la soo kala baxaynaa cutubka afaraad aayaddiisa siddeedaad waxaana qoran sida tan u soo dhowaada ilaah isaguna uu idiin soo dhowaan doonaa dembiilayaashow gacmihiinna nadiifiya labiqalbiilayaashow qalbiyadiinna daahiriya ilaah wuxuu soo istaagayaa ilinka qalbigaaga balse halkaasi soo dhaafi maayo haddii aadan ka furin waana sida keliya ee uu qalbiyadeenna ku soo geli karo waana marka aynu ilaah ka furno albaabka qalbiyadeenna ilaah wuu soo gelayaa sida keliya ee ibliiska laysaga difaaci karo waxay tahay in ilaah loo soo dhowaado sidaas ayuu shayddaanka ama ibliiska kaaga carari karaa waayo isaga wuxuu ka baqayaa ilaah mana u soo dhowaado nin mu'min ah oo ilaah isku dhiibay waxaannu garanaynaa in weerku aannu u imaanin idaha inta ari jiruhu uu la jooga ariga wuxuu soo dhuuntaa markii arigu uu ka habaabo xaynta kale ee daaqsinta ah ee arijiraha ku dhow adigana la mid baad noqonaysaa markii aad ka dhaqaaqdo ilaah haddiise aad ilaah ku soo dhowaato shayddaanku wuu kaa sii fogaanayaa oo dhibaatada maanta haysata dadka waxa weeye inay ilaah aad iyo aad uga dheeraadeen iyo in waxbarid khaldan lagu anqariyey haddaan meeriska cutubka horay idinku sii wadno dhegaystayaal ayaannu iminkana idin akhriyaynaa cutubka afaraad aayadda sagaalaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan dhibtooda oo baroorta oo ooya qosolkiinnu baroor ha u rogmado farxaddiinnuna caloolxumo waxaa jira haddaba xaalado caloolxumo miiran ah kuwaasoo ay keeneen dembiyada niyadaheenna ku jira marka qofka masiixiga ah ma ahan inuu dembiga u qaato si fudud waayo waa dembiga kan masiixiyiinta caloolxumada ku badiya waxaana dhibaatadu ay imaanaysaa markii dembigu uu ku bato noloshiisa oo qofkanu aanu toobadkeenin marka ay sidaasi tahay toobadkeenid la'aanta ayaa waxay keenaysaa murugada qofka masiixiga ah markiisa qofku u bilaabay inuu dembiyadiisa ka murugoodo wuxuu ku soo dhowaanayaa towbadda balse dhibaatada maanta kiniisadaha ama wehelnimada qaar haysata ayaa waxay tahay in aanay ka murgoonin dembiyadooda maxaa loo la'yahay dhegaystayaal hanuun dadkeenna ku soo degaya wakhtigan xaadirka ah haddii aynu maqalno hadallada rasuul yacquub halkan uu inoogu sheegayo waxaa inoo soo baxaya ama bannaanka imaanaya jawaabta waxaa marka hore loo baahan yahay in kuwa garanaya hadalladii ilaah aad wax loo baro intaan loo gudagelin dadka caamada ah waa in la wacyigeliyo soomaalida masiixiyiinta ah si markaasi ay hal meel ugu soo wada jeestaan sidii dadka ay ku bari lahaayeen sidii ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen waxaa kaloo la barayaa sidii noloshooda ay u miisaami lahaayeen dabadeedna ay isugu dhiibi lahaayeen ilaah iyo inay dembiyadooda ku wareejiyaan ciise masiix marka hore waxaa muhiim ah in jameecada masiixiyiinta ah ay dembiyadooda isku qirtaan oo la helo wanaag iyo samo ka dhexaysa haddaan horey idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubka afaraad ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan is-hoosaysiiya rabbiga hortiisa isna wuu idin sarraysiin doonaa waxaa rasuul yacquub uu leeyahay isna wuu idin sarraysiin doonaa haddaba dhibaatida ina haysata waxa weeye in innaga ay inala tahay inaan ka xigmad iyo caqli badan nahay dadka kale waxay kaloo inala tahay inaynu xoog leennahay oo kartina aynu ku darsannay waxay inala tahay oo kale inaynu dad wanaagsan nahay oon ka kheyr iyo fadli badan nahay dadka kale rasuul yacquub oo inahoga tusaalaynaya ayaa wuxuu leeyahay is-hoosaysiiya rabbiga hortiisa haddaan markaasi meeriska horay idinku sii wadno ayaannu dhegaystayaal horay waxaannu u sii ambaqaadaynaa warqaddii rasuul yacquub cutubka afaraad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan bal kaalaya hadda kuwiinna yidhaahda maanta ama berri waxaannu tegi doonnaa magaalo oo halkaasaannu sannad joogi doonnaa waannu baayac mushtari doonnaa oo faa'iidaysan doonnaa dhegaystayaal waxaa halkan yaalla shay kale oo ay tahay in qofka masiixiga ahi uu sameeyo waxaannu jecelnahay inaynu qorshayaal samaysanno oo aynu nidhaahno sidaas iyo sidaas ayaannu yeelaynaa wakhtigaas iyo wakhtigaas balse waxay dadka ka boodayaan oo ayaan qorshahooda marna ku soo daraynin ilaah waa in qorshaha haddaba dhegaystow aad ilaah ku soo darsato weli waxaannu dhegaystayaal ku jirnaa meeriska cutubka afaraad waxaanan idin akhriyaynaa iminka aayadda afar iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan soo socota kuwiinaan aan garanaynin waxa berri dhici doona noloshiinnu waa maxay waayo idinku waxaad tihiin ceryaamo tan wakhti yar muuqata dabadeedna libidha rasuul yacquub baa wuxuu inahooga tusaalaynayaa inaanan garanaynin sida xaalku uu noqonayo berrito wuxuu rasuul yacquub leeyahay noloshiinnu waa maxay isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxaa rasuul yacquub uu leeyahay waayo idinku waxaad tihiin ceryaamo nolosha bini'aadanka waa sida ceryaamada oo kale waana sida ilaah uu u arko waayo ceryaamada marna waa la arkaa oo haddii maanta ay dhulka saamayso wakhti dabadeed way libraysaa nolosha aadamiguna waa la mid oo siima raagto waxaa markaasi ka sii daran nolosha aan ilaah la siinin oo iyadu ku dambaysa baabba hase yeeshee waxaa waara nolosha ilaah loo hibeeyo oo waxaa qofkii ilaah isku dhiibay ee masiixa rumaysta uu leeyahay ballanka ah inuu weligii noolaanayo qof haddii uu ilaah ka tago wax uu haysto ma leh noloshiisuna waxay ku dambaynaysaa khasaaro qofka wuxuu cimrigiisu ku kooban yahay toddobaatan ilaa siddeetan sannadood sabuurluhuna wuxuu yidhi noloshaydu waa toddobaatan sannadood oo haddii xoog aawadiis ay dheeraatana waa siddeetan sannadood hadalladaasu waa hadalladii addoonkii rabbiga ee nebi muuse ahaa haddaan ku soo noqonno meeriska cutubka shanaad ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan waa inaad tidhaahdaan haddii rabbiga uu doonayo waannu noolaan doonnaa oo waxaannu samayn doonnaa tan ama taas noloshayadu waxay ku dhex jirtaa gacmaha rabbiga oo wixii aynu samaynaynana ilaah xaggiisa bay ka imaanayaan haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan ayaannu dhegaystayaal iminka idin ambaqaadaynaa aayadda lix iyo tobanaad ee cutubkan afaraad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan laakiin idinku haatan waxaad ku faanaysaan isla weynaantiinna faanka ceynkaas ah oo dhammu waa shar dadku ma ahan inay faanaan oo haddii faan afkooda laga helo waxaa loo qaadanayaa sida dembi oo kale haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka afaraad ayaa waxaa ku qoran aayadda toddoba iyo tobanaad sida tan soo socota haddaba kii garanaya inuu wax wanaagsan sameeyo laakiin samayn dembi bay u tahay isaga waxaa dunidan maanta jooga dad badan oo dembiyo kala duwan gelaya balse haddana aan garanaynin haddii aad garanayso in siyaabo qaas ahaaneed wanaagga loo sameeyo iyo haddii aad garanayso inaad ujeeddooyinkaaga hirgelintooda ku socoto ayaa waxaa suuragal ah inaad xumaynayso dad kale adigoon ogeyn taasina waa dembi marka ay sidaas tahay waxaa loo baahan yahay inaad maanka ku haysatid in noloshayadu ay gaaban tahay oo wakhti badanna aynan ku lumin dirir xaasidnimo iyo maseyr waxyaabahaasu waxay kharribaan nolosha qofka waxaanan u baahannahay inaan masiixa u nimaadno waxaana rasuul yooxanaa uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka tobanaad aayadda tobanaad sida tan tuuggu wax kale uma yimaado inuu wax xado ou dilo ou halleeyo mooyaane aniguse waxaan u imid inay nolosha haystaan oo ay badnaan u haystaan haddaba waxaa masiixeennu uu doonayaa inuu ina siiyo nolosha haddaba miyaad iminka ku nooshahay noloshaas maanta waxaan dhegaystayaal quudarraynayaa inaad waxyaabo waaweyn ka barateen cashiradii aynu ka soo xiganaynay cutubka afaraad ee warqaddii rasuul yacquub waxaannu soo aragnay ama soo barannay sida ay u xun tahay saaxiibtinimada dunida waxaa kaloo aynu soo barannay sida ay tahay in ilaah aynu u baranno iyadoo aynan lahayn qalbi shar leh waxaan kaloo soo barannay sida ay tahay inaynu qalbiga sharka leh isaga fogayno oo aynan ku adkaysan sharka waayo haddii qalbigeennu ay shar keliya yihiin ducooyinkeennuna la aqbali maayo maadaama cutubkii afraad aynu intaasi uga baxayno ayaannu haatan idiin bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka shanaad ee warqaddii rasuul yacquub mawduuca cutubkani uu diiradda saaraya waxa weeye in kuwa hodanka ahi ay beeldaajiyaal noqdaan waxaanan soo gaarnay qayb ahmiyaddeedu ay sarrayso marka la eego warqaddan rasuul yacquub oo u muuqatay inay ka go'an tahay qaybaha kale ee aynu horay u soo barannay waxay kula noqonaysaa in rasuulku uu dadka wax ka barayo arrimaha bulshada iyo sida kuwa tujaarta ah ay tahay in loo liso ama loo maalo hase yeeshee haddii aad si wanaagsan u akhrisid qaybtani waxaa kuu muuqanaya in rasuul yacquub uu hoga tusaalaynayo masiixiyiinta arrimo ka duwan kuwa bulshada wakhtigii rasuul yacquub waxaa dunida xukumayey reer rooma oo lama aqoonin wax dimuqraadiyad ah oo xurriyadduna waxay ahayd riyo wakhtigii rasuul yacquub way ka duwanayd nolol ahaan sida maanta ay tahay wakhtigii rasuul yacquub ma jirin dabaqad dhexe waxaa jirtay oo keliya tujaar iyo masaakiin waxaa kaloo jiray tujaar si xun wax ku heshay iyo masaakiin si xun wax ku raadisa masiixiyiintii wanaagsanaana dhammaantood waxay ahaayeen dad masaakiin ah laakiin aan si xun waxba ku raadin baryahaasi kiniisado waaweyn ma jirin welibana guryo iyo daaro qurux badanna kama dhisneen dhulka bariga dhexe kiniisaddii xilligii hore waxay ahayd mid aan xoog lahayn xagga dhaqaalaha oo lama mid ahayn sida kiniisadaha dunida maanta ay yihiin oo iyagu lacag badan ku qaraysgareeya howlaha ijtimaaciga ah iyo horumarinta beelaha ama community development marka aynu soo gaarno qidcooyinka inoogu qoran qaybtani waa inaynu garannaa in rasuul yacquub uusan nacallad dusha uga tuuraynin tujaarta wuxuuse caddaynayaa in kuwa tujaarta ahi ayaan weliba damiir hagaagsan lahayn waa kuwa sida ay u badan yihiin damiirkoodu uu qarriban yahay baibalkuna ee dusha kama saaro umuuraha la xidhiidha dhaqaalaha ama lacagaha oo dad badan ayaa lacagta si xun u arka waxay la tahay in lacagtu ay tahay wax laga fogaado iyo sida inay tahay nijaaso rasuul yacquub haddaba ee dusha ka saari maayo tujaarta inay lacag leeyihiin aawadeed ama waxa ay samaynayaan kadib markii ay lacagta heleen sayid ciise masiix ayaa wuxuu tujaarta ka leeyahay wax badan oo wuxuu lacagta ku sheegay inay tahay xididka sharnimada waxaa jirtay saddex masaal oo uu sayid ciise masiix ka sheegay lacagta waana inaan akhrinno saddexdaasi masaal ee sayidkeennu si aynu ku garanno qaybtan rasuul yacquub dadka tujaarta ahi uu uga hadlayo waxaanan ugu horumarinaynaa masaalka ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka lix iyo tobanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa kow iyo soddon waa masaalkii ku saabsanaa miskiinkii la odhan jiray lasaros iyo nin tujaar ah oo wixii miiskiisa ka soo haraa ayuu ka guran jiray miskiinkani meesha qashinka lagu daadiyo waxaa kaloo laynoo sheegay in ninkani lasaros ah oo miskiinka ah ay boogihiisu eeyaha leefleefi jireen wuxuu ahaa nin aad iyo aad sabool u ah oo eeyaha la nool oo haddii aad soomaali tahay oo lasaros aad arki lahayd wakhtigaasi waxaad odhan lahayd wuxuu ku nool yahay xayaatulkalab waxaa dhacday in markii ninkii tujaarka ahaa uu dhintay in isagu uu toos cadaabta u aaday ninkii miskiinka ahaana wuxuu galay jannada waxaa markaasi ay ahayd in ninkani tujaarka ah uu ka fakaro xaaladda ninkan miskiinka ah ee ilinkiisa qashinka ka gurta ay ku sugan tahay maadaama uu awoodi waayey inuu xaaladda qofkaasi miskiinka ah wax ka qabto ayaa isagii taas naar uu ku mutaystay ninkii miskiinka ahaana maadaama uu dunida dhib ku mutaystay oo uusan waxba dilin waxna dhicin uu noloshiisii hoosaysiiyey ayaa ilaah uu gartay in ninkaasi u galo jannada badanaa dadka soomaalida ahi markii ay arrinta ku xumaato waxay daydayaan wax ay dhacaan iyo waxay bililiqaystaan hase yeeshee haddii qof miskiin ah uu niyadda ka doonayo inuu maal dad kale leeyahay dhaco qeyr iyo barako ku heli maayo waxaa ilaah uu doonayaa in niyaddaadu ay toosan tahay lasarosna dunida ayuu ku dhibtooday ilaahna wuxuu amray in lasaros loo geeyo nebi ibraahim oo ahaa awowgiis laakiin tujaarkii wuxuu galay cadaabta waayo wuxuu ahaa nin manaxo ah weli waxaannu ku jirnaa saddexdii masaal ee ciise masiix uu ka bixiyey dadka maalqabeenka ah oo ay tahay inaynu marka hore fahamno si aynu ku garanno mowduuca rasuul yacquub uu uga hadlayo cutubka shanaad waxaa masaal kalena uu ku qoran yahay injiilka sida luukas uu u qoray cutubka laba iyo tobanaad waana masaalkii ninkii hodanka ahaa oo doonayay inuu dhisto baqaarro waaweyn wuxuuna nafsaddiisii ku yidhi naf yahay raaxayso oo farax waayo waxaan doonayaa inaan badarkan oo dhan ku xadheeyo baqaarro waaweyn oo aan dhisayo laakiin baqaaradii intuusan dhisin ayuu dhintay haddaba sayid ciise masiix ninkaas kuma uusan nacaladin fikirkiisii ahaa inuu maalkiisa ku farxo wuxuuse hoga tusaalaynayay inaannu ilaah ka fakarin sida ay u muuqato ninkaasu wuxuu ahaa nin wanaagsan oo daacad ah oo weliba waddani ah laakiin waxaa kaxaystay laxajeclada uu lacagta ama maalka u qabo welibana qiyaamihiisa kama uusan fakarin sayid ciise masiix wuxuu ninkaasi ugu yeedhay in uu yahay doqon waxaa kaloo ay u muuqataa inuu ahaa nin xagga lacagta oo keliya ka fakara
masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin